anagu ma marnaba madaxa anagana kuma jirin kumana anaan midaysnayn maamulka iyo bulshooyinka khaatooneeda joogtada waxa aanu wiilka dhowr iyo labaatanka sanana duurka ugu jiray shan iyo labaatanka sanana ugu jiray maxaan ku idhahdaa ictiraaf doonka oo ahaa anaa taladayda la wareegay anaa la soo noqday anaa gacanta ku qabsaday in mid lamida aanu gaadno marnaba in maamulka khaatumo la hoosgeeyo ama uu ku milmo nin la tayda anaa u tashaday adigana anaa kuu tarinaya walaalow marnaba anaga waxaad ogaanaan arkay wixii taa ka duwan waan si qayaxan u sheegnay inaanan marnaba ilaa asaaskii khaatumo aanan talana ku ku ku sheegin madaxanagana aanay ku jirin inaanu soomaali weyn aanu ka go'no maamul kale oo oo isagu tashaday aanu ku biirno khayr allaha siiye wuxuu uga warbixiyey arrinta aanu ka taagannahay inaanu aaminsannahay ina dantooda iyo faa'iiduba ku jirto soomaali midaysa waxa laaiyo waxaanu samanahay inaanu hadalkan u bilownana inay xubin weyn ka ahayd sidii iyaga loogu cadlo celin lahaa ma ma ma wax maaha waa loo dhintay waa loo waxaan ku dhadaa maamullo tan hadda jira ka xoog ayaa daraawiish kumaanku kaga dhintiran qadiyanimada meesha ay ka taagan tahay khaasum wax iska kaaya bedelay oo hadda anigu aan ummadda hordhigayaanan dad arrimaha masiiriga madax banaanida khaatum gacanta ku dhigto midnimada soomaalida inaanu u aragno in danta soomaaliya oo dhami meel ay joogtada inay ku jirto sidii arrimaha noocaas loogaa ma filayo inay noqonayso hal qof iyo laba iyo toban iyo boqol iyo ku toonna inay keligeed ka mida dhalinaysa waa wadajir iyo midayn in loo hawlgalo arrimaha noocaasa marka dariiqa loo marayo waxaan u malaynaya marka wax soona ka hadaama dadku ba aaminsan yihiin salaada waktiga la joogaa inla la tukadaayo urubta saynu uga dahaarkan iyo isku maqnaanshahan iyo horfiiqan iyo kii kala macdana soo jeediyana farta lagu fiiqayo horfiiqna dadka kan laguma anaanyeelin waxaan ugu yeedhin waxaa weeye arrimihii markii horeba aanu i masiiriga waa lagu gaaraya midayntaan xoojino wadatashiga aan kororsano kuwa ugu horeeya arrintaas su-aashaada qalab qodobka labaad aan u gudbeen aanu aaminsanahay haddii aynaan helin isimadeena oo damarba ku midaysa haddii aynaan helin waxgaradkeena oo ku midaysan inay dariiqaas inoogu dheeraanayo haddaan ku soo dhawaado muddo hadda inow arayn marnaba annagu kama aanaan tala bixin isimada tashi yeelano ayaandarada meesha taalaana waxaa weeye ruda ayadii inay saka ku midoobaan ayaa loo baahan yahay sida siyaasiyiintu inay saka ku midoobaan loo baahan yahay sidaa aawadeed baanu ugu baaqaynaa shiraka wadatashiga ee goboldhiga u noqonaya shirweynaha ummadda isugu imanayso waxaan kaga baxaya arrinta tansimada kii aan dariiqa khaatumo maanta dilla waa hawl inoo taalasay ugu soo ugu soo jahayn lahay danaysigu tan walba uu ka yimaadaa in walacad la celiyo kii aan dariiqaa tooskaa ku laga talo hawshaana waana ku jirnaa wax allaaliyo wixii garariyo gacanna ugu siinayana waa kusoo dhaweynaya bal hadda intaasaan anigu ku idmaynayaa inaan isleenahay dariiqa hadda ay ku so